أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aan idinkugu heynana waxaa ka mid ah dowladda xabashada itoobiya ayaa safiir usoo magacowday maamul goboleedka shaadala dirirhka ah ee isku magacaabay somalilan kooxda ridada soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay boqolaal ruux oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho kuwaasi oo iska diiday inay bixiyaan lacagaha baadda ah ee kooxda ridadu kusoo rogtay ganacsatada muqdisho dagaalla culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose murtadgar gurte iyo kooxdiisa ayaa hawada soomaaliya ku wareejiyey shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta iyadoona tallaabadaasi ay si adag uga soo horjeesteen shirkado shisheeye oo horey murtadiinta ugu wareejiyeen khayraadka soomaaliya bulshada ku dhaqan deegaanada dhaca bariga hiiraan ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر qodobadii warka ugu doorkaroonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan dowladda xabashada itoobiya ayaa safiir usoo magacowday maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan waxaa magaalada hargeysa ee xarunta gobolka waqooyi galbeed ee dalka soomaaliya ka degay safiir dowladda xabashada itoobiya usoo magacowday magaalada hargeysa ee xarunta u ah maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee isku magacaabay somalilan baraha bulshada ayaa lagu baahiyey sawirada madaxweynaha maamul goboleedka gaalaraaca ah ee isku magacaabay somalilan oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomaya safiir kusheega dowladda xabashada itoobiya usoo magacowday maamulka somalilan tillaabadana ayaa imaaneysa xilli sideed bilood ka hor murtad muuse biixi iyo abiy axmed ay kala saxiixdeen in itoobiya ay qaadato qeyb ka mid ah badda soomaaliya dowladda xabashada itoobiyana ay somalilan u aqoonsato dal madax bannaan oo ka go-ay soomaaliya inteeda kale kooxda ridada soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay boqolaal ruux oo ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho kuwaasi oo iska diiday inay bixiyaan lacagaha baadda ah ee kooxda riddadu kusoo rogtay ganacsatada muqdisho warbixintaasi waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abuxasaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda kooxda riddada soomaaliya murtad cabdiqafaar xaange ayaa sheegay inay soo qabteen ilaa boqol ganacsato ah uu ka soo horjeestay awaamirta lagu boobaya hantidooda wuxuu sheegay inay isticmaaleen xeelado kale oo ay kaga baaqsan karaan in laga qaado canshuur kusheegaasi dad badan oo isku dayay inay ka leexdaan waddadii loogu talagalay canshuurta islamarkaana isticmaalaya lambaro gaar ah ayaa soo baxay maanta oo aan idinla hadlayo waxaana xarumaha dowladda la hor keenay dad ka badan boqol qof oo lagu qabtay iyaga oo ku ganacsanaya lambaro gaar ah ayuu yidhi murtadkan dad badan oo isku dayay inay ka leexdaan waddadii loogu talagalay oo merchantiga ganacsiga loogu talagalay iska wareejiya nambaro isticmaalaya ayaa soo baxay maantaan idinla hadlayo waxaa xarumaha dowladda oo maaragtay stationada dowladda iyo xarumaha traafika dakhliga la horkeena dad ka badan boqol qof oo lagu qabtay iyaga oo maaragtay ku ganacsanaya oo violation samaynaya ganacsiga waxaa waajib ku ah hadduuba ganacsi yahay inuu wax ku kala iibiyo oo keliya merchantiga laakiin nambarada caadiga ah ee qofka loogu talagalay ee e v c ga lama ogola dadkaa marka in tartiib tartiib maxkamaddu waxay yani xeerka ganaaxa canshuuraha la mariyo maalin kastana sidaasay u soconaysaa shacabka soomaaliyeed ayaa si weyn kaga soo horjeestay lacagaha baadda ah ee ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya ee la doonaya in lagu boobo hantida ummadda qorshahaas oo laga soo meeriyey waxa loogu yeera i m f iyo world bank xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa toddobaadkan digniin kama dambeesa siisay shirkadaha ku lugtale boobka dhaqaalaha shacabka soomaaliyeed ee u hoggaansamay awaamiirta riddada iyadoo dhanka kale shacabka soomaaliyeed loogu baaqay in hantidooda ay badbaadsadaan oo ay kula baxaan muddo toddobaad ah mahadsaned abuxasaan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee maayafuulka ee magaalada baydhabo oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay kadib tukashadii salaada subax ee saaka dagaal culus ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka arbacow ee ka tirsan deegaan weynaha ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaana dagaalkaasi la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan murtad gargurta iyo kooxdiisa ayaa hawada soomaaliya ku wareejiyey shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta iyadoona tillaabadaasi ay si adag uga soo horjeesteen shirkado shisheeyey oo horey murtadiintu ugu wareejiyeen khayraadka soomaaliya suheyb cabdulaahi ayaa warbixinta warkaasi inoo haya kooxda ridada soomaaliya ayaa heshiis la gashay shirkad laga leeyahay dalka imaaraadka carabta taas oo lagu wareejiyey inay maamusho hawada soomaaliya nuqul ka mid ah heshiiskan oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa dhigaya in shirkadan oo lagu magacaabo nafbas ay hawshaydu noqon doonto maamulidda hawada soomaaliya waxayna awood u leedahay hagidda dhammaan howlaha hawada dalka iyo duulimaadyada markii uu soo ifbaxay heshiiskan ay kooxda ridada u saxiixday maamulka hawada soomaaliya shirkadan waxa uu dhaliyey falcilin ballaaran oo bulshada soomaaliyeed ay ka muujiyeen ugana soo horjeesteen kooxda ridada soomaaliya ayaa la sheegay in heshiiskan ay ku qaadatay lacaga fara badan oo ay ka heshay shirkadani loo saxiixay inay maamusho hawada waddanka dhinaca kale shirkadda faafoori ee maamusha garoonka diyaaradaha magaalada caasimadda ah lagana leeyahay waddanka turkiga ayaa warqad rasmi ah oo ay u dirtay kooxda ridada kaga soo horjeesatay tallaabada ay qaaday kooxda gurguurte oo heshiiska la gashay shirkaddan laga leeyahay imaaraadka carabta warqadan ka soo baxday shirkadda faafori ayaa la ogeysiiyey safaaradda turkiga waxayna sheegtay inaysan marnaba aqbali doonin go'aanka shirkadda lagu magacaabo nafbas ee laga leeyahay imaaraadka carabta lagu siiyey inay qaadato lacagta hawada soomaaliya iyo maamulkeeda warkan qoraalka ah ee ka soo baxay shirkaddan turkida ah ayaa sidoo kale lagu sheegay in heshiiskii loo saxiixay labakunsaddexiyotobankii uu ka soo horjeedo heshiiska cusub ee hadda lagu howlgeliyey shirkadani laga leeyahay waddanka iskutagga imaaraadka carabta mahadsanid sweyb bulshada ku dhaqan deegaanada dhaca bariga hiiraan ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah ee ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya iyadoo toddobaadkii saddexaad degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan ka socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaada ayaa waxay lajnada wilaayada u xilsaartay xamlada gaar in deegaanka nuurfanaxa oo ka mid ah deegaanada dhacabariga wilaayada hiiraan islamarkaana hoos taga magaalada beledweyne odayaasha dhaqanka ganacsatada gaadiidleyda macallimiinta haweenka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan deegaanka nuurfanaxa ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada dacwiga ah waxayna andalus u sheegeen inay dhaqan gelinayaan xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay aniga nuurfanax ayaan joogaa odayaasha nabadoonnada reer hiiraan ama bariga hiiraan ayaan ka mid ahay khaasatan deegaankaygu waa meesha la yidhaahdo nuurfanax maasha allah maasha allah waxay u soo dhowaatay ayada oo maaragtay dad wanaagsan oo culamadiina oo odayaala ay maaragtay ku xidhaan waddadii maaragtay ilaahay uun u tilmaamay dadka muslimiinta inay qaadaan waddadaas ayay xadaradoodu ka mid ahayd in maaragtay mukurka laga hortago macruufka leesfaro oo xarakada al-shabaab ay noo soo dirtay waxaa ka mid ahaay maandooriyaha iyo in maaragtay qofku uu yeesho wax oo maaragtay uu gacal uu ka dhigto iyo wax uu ka dhigto cadow uu ka dhigto wixii ilaahay cadow ahna inay cadow maaragtay muslimiinta u yihiin ayay noo sheegeen waxaa kaleetay noo sheegeen towxiidka in maaragtay ay tahay furaha islaamka uu ka soo galo marka labaad waxay nagu booriyeen salaada sidii maaragtay waajibaadka loogu guda lahaay maaragtay masaajidda dadka ka maqan sidii loogu soo xiri lahaay masaajidda intaas ayay nagu booriyeen sida maaragtay oo waxyaabaha oo maaragtay ay ka mamnuuceen taxta walaayo waxaa ka mid a gebdhaha xijaabkooda inaysan xijaabkii ilaahay ugu talagalay ay qaataan wuxuuna ilaahay ugu talagelinna ka reebaan iyo wax kasta oo bacda oo maaragtay xoolaha dhibaato geliday ayaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd gaadiidka oo darawaleynta ah oo dhegaha gashada marka ayakoo mas-uuliyad weyn ximbaarsan oo haddee yaraato boqol nin ama konton nin intii ka dhexsada gaadiidkaas uu saaran yahay asuguna inuu laga yaabo inuu hilmaamo mas-uuliyaddiisii ee la manuucay dhegaha inay gashadaan wax ay dhegaysanayaan magacayga waxaa la yidhaha axmed maxamed cawaale khaasatan waxaan joogaa tuulada nuurfanax ee bariga hiiraan waxaana ka mid ahay odayaasha degaanka tuulada nuurfanax ee waxaana ka mid ah haddana gaadileyda ee ku nool degaanka nuurfanax maasha allah si aada u wanaagsan ay u socotaa oo dardaray u socotaa ilaahay baa ku mahadsan in badanna waa noo imaan jirta waana sugaynay waana noo timid xaggaas waxyaaba badan ay ka hadashay xagga caqiidada xagga tarbiyada xagga akhlaaqda wax kasta ay ka hadashay ee, waxaa kaloo noogu dambeeya hadda ay noo sheegeen oo ka qaadanay inaan iska joojinno waxyaabaha raashinka dhacay wax badan oo dhacay khaasatan haddana bacda moobeelada waaweyn muqaadaraadka waxyaabahaasoo dhan runtii waa qaadanay aad baan u qaadanay waana ku mahadsan yihiin walaayada lajanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan u xilsaartay xamlada dacawiga ah ee irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaada ayaa tan iyo markii wilaayada ku dhawaaqday xamlada socdaal ku maraya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada iyagoona kulmo ku aadan xamlada la qaadanaya bulshada qeybaheeda kala duwan mahadsanid marwaan warbixintiisana waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan iyo kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh